bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal maalin fayla weliba ha ka dhowaada sana barnaamijkii xog waran oo xiliyadan haato isunku baratan idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo intiisa unku dhegaysataan maalin fayle dhegaystayaal si kasta maqalka idaacadda hasindeeraha iyo dhammaantiinba barnaamijka weliba markaasi aysanka dhegi doontana qodobadan hadareera anta mara sideew xaaladda bini-aadinimo ee degmada xudur ee gobolka bakool kureed markii degmooyinku tirsan al-shabaab dadkii deganaayo kubugtaaliyan dadkaasi iyo xiloon weliba ku noolana magaalada xudur ee gobolka bakool xaaladda dhabta ee dadkaas ee warbaahinta la wadaagaan barnaamijka sinkahayna dhegaystayaal meysheeni isbeddel siyaasadeedka imaaraadka ee soomaaliya mayse ku dareera caasimadda soomaaliya ee muqdisho barnaamijka ka dheega doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo hasaari wareegta ku dhange dadka deggan hareeraha jidadka caasimadda soomaaliya ee muqdisho arrintaasi yaa weliba markaas ku hadlay maamulka barnaamijka ka dheegi doontaan etoobiya waa antiya hella dekad iyo gadata ama dekad kire warkaase iyo weliba ha kubahay dowladda etoobiya barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal qaramada midoobey weliba ay ka eedaytay ciidamada eritereya antiyo ku qayb galeen qaramada midoobey weliba ay ka eedaystay ciidamada eritereya macluulu ku jarta ismaamulka tigree etoobiya barnaamijka ka dheegi doontaan dhegaystayaal may sababay in reedanku reedandhiyow ku kooyi doorashada soomaali soomaalida etoobiya barnaamijkasiinkahayna qodobadaas iyo qodobadii kalehanii koraya barnaamijka ka dheegi doontaan barnaamijka muddada sawada ka jar waliba siinla dareersii doone maxamed cali yuunis maalin fayla dhegaystayaal iskaas isinin dhegahaytan idaacadda maqalshe hasiindeerahaya sideew xaaladda bini-aadinimo dadka ku nool degmada xudur ee gobolka bakool kuriyey dadkaasay deegaanadii deganaayeen oo al-shabaab iyo ku buriyeen dadkun iyo weliba hadda bugtaalka ina degmada xudur kuriyeedna weliba la siiyey meel iyo degaan weliba arrintaasay ku caawiyay maamulka degmada guddoomiyaha degmada xudur malmaamad maalin iyo warbaahinta la hadlay usoona codseendiri madaxda dowladda federaalka iyo xubnaha maamul goboleedyada iyo xubnaha maamulka ee deegaanadaasi matelow saaslimada weliba warbaahinta la hadlay dadka dhibanayaasha oo deegaanadii ku bugtaaleen weliba u codseendirina dowladda
inay jawaab degdega laha bi arrintaas haddii oo shan maalmood lix maalmood toban maalmood hatu ku bacdee dadkan jawaablanay helna waba masiibo baniaadinimee ku dhii doontan aqiiqdii haddiiuna sheegna waan argi doontan wakiilo badan rooga walbaan ku argi doontan wasaarado macnaha koonfur galbeed wakiilin rooga iskuduweyaalan rooga heedo wakiilin rooga maamulada koonfur galbeed wakiilin rooga maamulkee wakiilku eh dhammaantii arrintaasi hogaalangayin lanki fadaw masinhaayna iska deew aniga macnaha kormeerka koy magaalada nabadgeli waaye ani lahadna kormeera ani heedonin koyan dowladda koyt walanta ku jara koyta baagasa jeediyaanuun ani dowladda soomaaliya dowladda koonfur galbeed xildhibaanadii deegaamada liindooradii koonfur galbeed haaden masangayn dowladda dhahaaden wasiiradii liindooradii mase koonfur galbeed haaden masangayn dowladda dhahaaden ani boogashoka koyan hoobe boogashin koynan likiilayo ka gaban barnaamijkan walban ku ogaana hogaalaningnaganna dedeelankaada ismatiraasen dhullaysin hayno dad masin hayno dhullaysin hayno haddii ma dookal kooy faden dhulleen kooysan mosh dad nin kooysan wala bani aadin dowladnimada la sheegay waa dadu dhulshilays mala xukumo dad la xukume dadkiisin xukumaasen mase mahaajo walka nagaten mase mahaajo meelka roogdan dadka baaboohayo arrintaas haddii jiisan jawaab elin kubiine ogaada adduunya akhir wala siinkala xisaabtame Dewan sangat dia ni. Kami ni al-Shabaab anak ini. Ilahi mana sodin jera anak orang dah mukurnena anak guri. Ilahi bahang nau angno ham pani.
ne ban kama wal amor na ban kama wal kada ro na ban kama eri era ke derke kam mishaga turkon mo turkon ilahi man dal nyoro hawalan bat wal amor bahna horumaaragna maanaha madaraw oo antangaha ee dadjeha maraayang horumaaragn ilaahay sheenu ilaahay noogaada dadka madan wali baan ku runtay abaar i ol ajiis walaas dhanba arantio ilaahay le ilaahay noogaada kora markan dadkan habaraka kaheng shan degma dadjow aragahayta musqulmale biimale dadka bershey farnyaa bijing meesha shalay in arada la roogiba tomay hayna lanko walaa roon ko dhate ko kale wala shalay hat waliba leenaa dadka sidin shisha roontin mugo lanki dabshay dansan iska dhaha dareeraa dadki kaamkan ka dhaha jar ay ganay yelena madan soomaalida dhali dubid heedooyinka lambolaay tabreen helo kor umatun uma habaraka katay faraaja meelderi dadka dhambaraga hayna lanliin sheega umale dhabkan ilaahay dadku waada kor ilaahay noo qaada markan unu barakaao faraaja inta deeri hor ma aragna tangatana ilaahay wedee ilaahay noo qaado eraana
hagaa ka dhegaystayaal barnaamijkii welisi toose la dareertaan meesheenii isbeddel siyaasadeedka imaaraadka carabta mayse ku dareera caasimadda soomaaliya ee muqdisho maqaal yarantaasay ku fiiriyaan xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo in muddee heershay hooseeya welibaan muuqda ko isbeddel lanfalaano ku dareera ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo juun siyeedshii sannadkun weliba qaabilay danjiraha dowladda imaaraadkan fidhiya soomaaliya maxamed axmed cusmaan alxamaad oo tan iyo disembar sannadkii lahadhaafi lamaada kuntumiyo sagaalka soomaaliya lugti sansaarna su-aalo isweydiintaan baahan weliba yeetaa meeshayni isbeddel siyaasadeedka imaaraadka carabta ee soomaaliya way iska aamino kore dallidka hay madax banaanada soomaaliya iyo qarannimada in mar kaleed xiriir faylalo la sameeya walow wargeysada qaar iyo qoreen in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo warqad codsi anderi maxamed bin sayid al nahyaan haddana isbeddelka siyaasadeed ee dibadda ee dalka iyo lan-aanay kora arrimogun hadareera hoggaanka maraykanka ee john baiden weliba la kuhoy isbeddel ku duban isbeddelkii hore ee donald trump lama caabuqa faafow ee coronavirus iyo dalka weliba ku dhaliya khasaare eedan xooggan weliba saas haatow dhulka dhikay dhaqaalihii korarka ee shidaalka dalkaas sedi guuldarada dhaqaale iyo ciidan iyo hafood saartay dalkaas kureed markii dagaal foolkafoole la gali fallaagada ku dagaalamaasa liibiya iyo yeman adduunyadana cambaaran iyo kulukulumi dhinaca kale riyaad iyo abuudubay weliba muuqdana lama dowladood oo siniin shal maaramaana weliba xoog iyo maquunin iyo isticmaali jirana dalalkii ka horkooya danoosho gaarkee wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya oo kaaladow shirkad laka magacaabo l f a hold iyo shirkaddaas ay weliba awoodin siiday dowladda soomaaliya intii la kulansiida xubno ku tirsan koongareeska maraykanka gaar ahaan state debartmenta weliba la hordhikay soomaaliya sidii aan muuqata hadda iyo sidii haada jarti beresamaadkii hora meelasay weliba ku dhaladay lama arrimood kow dadaalkii qatar iyo weliba yeesheenay ergi laka magacaabo mutlaq bin majid al kahtaani weliba uusan safaray magaalooyinka hargeysa muqdisho nairobi iyo jabuuti sedi casuumaadda boqor salmaan oo heersha sareeya weliba anfiday dalalka qatar iyo turkiga silanku hadala xaaladda dhabta ee soomaaliya iyo reerdandhisowka dowladnimada soomaaliya amiir maxamed bin sayid oo kacaga jiidaya intisi foolka foolon la kulama amiirka qatar sheekh tamiim bin xamaad athaani iyo wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo xiriir faylolele dalkaas shirkii jidda taasay oo dhaliidi su'aalo maqaalka raadi u baydhabo ooe soomaaliya ku dhalada korta xasiloonni fayla iyadoo sababanga dalka imaaraadka carabta xasiloonnidaas fashil siyaasadeed qof kasta oo damaca intii isla faguro xaaladda dhabta ee soomaaliya marna ma hilmaamo karo heshiiskii imaaraadka usalagali maamul goboleedka jubbaland dhowr sanno ka hor heshiiskaas weliba qeexaya in saldhig militariusa ka dhisdo doona deegaanadaas is oo aqbalaadun ku haysana dowladda federaalka soomaaliya weliba kaloo la ogyahay in abudubay xidhiir fayliya lalato maamulada puntland iyo somalilan iyadoo la baalmari dowladda federaalka soomaaliya suurtagal ma in la midhina muqdisho iyo abudubay iyo hilmaaman arrimoogaas baaxadla iyo dhibaatadii ku dhalada korta imaaraadka weliba marar badan hafara keliiday siyaasadda soomaaliya welibay wadatay dana khaasa iyo kalahaytii soomaaliya iyo qorshashee oo ahaaye in nebadan ku dhalana soomaaliya gudaashe weliba kaloo meelo ka jara gacansaar lidka ee madax binaanada iyo midnimada soomaaliya oo imaaraadka u salalay dowladda kenya oo darisla ee soomaaliya ku jawaabow ka su'aalo suron meeto sahlan weliba la yaab laha walahaaska baagay socdaalka ergiga maraykanka ee geeska afrika usakasaadii abudubay iyo sada degdeg ee danjidha alxamaad ushareetaanka nagadee caasimadda soomaaliya ee muqdisho si kastaba haato danjiro soomaaliyeed weliba us eray awood kasta oo shisheeye adeegsada waana sabarda sabar qaldan weliba ka dhex wareeray xaaladda dhabta ee soomaaliya soomaaliya iyo go'aansado korta isbeddel fayla ama isbeddel xun in dalkiian horseeda barnaamijkii dhegaystayaal weli la dareertan dhammaantiin weliba siinlana maalin fayla gudoomiyaha gobolka banaadir waane waayeelka magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish weliba kulan la qaadaday ee dhammaan laamaha ammaanka maamulkaas kulanka ujeedadiis weliba haayay sidii lanka diyaar garoob lahay xuska maalmaha xoriyadda labaatii lita juun iyo kowda luulyo afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere iyo warbaahinta la hadlay usoona ku warbiye wareegtaha kubati xafiiska gobolka
ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir og taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar og taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir og agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir og afhayeenka maamulka gobolka banaadir og xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ujeedo wargelin iyadoo laga ambaqaadayo shirkii maanta ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar kaasi oo goobjoog ka ahaayeen maamulada degmooyinka saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan iyo maamulka sare ee gobolka banaadir islamarkaana loogu arinsanayay xuska iyo weyneynta maalmaha xuriyadda qarannimada soomaaliya ee labaatanka juun iyo kowda luulyo ay fooda inagu soo hayso si loo weyneeyo maalmahaasi qaran waxaa la farayaa dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo ay warqadana sida tooska ugu socoto in guryaha saaran laamiyada la rinjiyeeyo lana naleeyo calamada astaanta qarankana la suro islamarkaana cid kasta nadiifiso horteeda gaar ahaan goobaha danta guud oo si gaar ah loo nadiifiyo arrintaani oo qeyb weyn ka qaadanaysa weyneynta maalmaha xurriyadda soomaaliya sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa in degmo kasta oo ka soo dhalaasha howsha loo xilsaaray ee ku aadan sar u qaadidda bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho lagu awaalmarin doono iyadoona sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu ku dhawaaqay guddi heer gobol oo ka shaqayn doona weyneynta maalmaha xuriyadda soomaaliya ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo guddigaasi oo kormeero ku samayn doona dhammaan degmooyinka gobolka banaadir qeybahiisa kala gedisan si loo hubiyo wargelinta ka soo baxday shirkii maanta ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar mahadsanidii
barnaamijkii dhegeystayaal weli dareertaan intiinu guda galan qodobada kale iyo mid ku mid ee heesoo dhextaalka heestan halku dhigsha weliba waa baydhabi ahaa
لك بعشرة
waa hagaag dhegaystayaal meelasey ka dhaafno heestayaal kudhigshahaye baydhabi ahaa etoobiya weliba yay sheegtay intii adeegsadaas dekado badan oo deris le etoobiya weliba yay sheegtay intii adeegsado doonta dekadaha dalalka iyo deriska leeta si aan ka kaaf doonta dekada keliya isticmaalase ay jabuuti oo keliya etoobiya oo ee dal ku nool inka badan hal boqol boqol milyan oo boqol milyan oo qofood waana ku nolon dhulbaaxad leh laakiin haysana deked madila kuree weba wasiirka gaadiidka ethoobiya oo la hadalay oo la hadalay midkumada wargeysada adduunka weliba uusan sheegay in dalka ethoobiya alaabaha dhoofiyow ama uusa hadajiiso boqolkiiba sagaalon boqolkiiba sagaaliyo sagaal ka tiirsanta dekeda jabuuti oo keliya balse aan haysana deked kale oo uus hakuldegow alaabtaas etoobiya weliba dhowaanye meel mariday siyaasad ka eedan logistic boolicy taasi oo qeexasa in lagu maarmaanayta in etoobiya ay adeegsata deked kale oon hayna jabuuti waana adeegsata dowladaha deriska etoobiya weliba dhowaan heshiis saddex geesood ayay la galay somalilan iyo shirkadda d b wall oo la kelay dalka imaaraadka carabta si aan maalgelida dekadda berbera brofesor sare oo ku takhasusay cilmiga logistika waana ku tirsan jaamacadda addis ababa weliba us xaqiijay in lagu maarmaanayta in etoobiya iyo dekad ku hela dalalka deriska helata dekadaasi oo nagayta toolokugadad ama to gorgorton ama to kiree tallaabadun haddii dowladda etoobiya qaada weliba fursadan siyaasee dad badan oo etoobiyaane in shaqo abuura nagata dalkaasayna dhaqaalishay korankaha madaxda dowladda soomaaliya iyo etoobiya sannadkii lahadhaafi lamaada kun tumiyo siyeedkii weliba heshiis iskaashi oo dhaqaale ee kadeerana xamar heshiiskaas weliba qeexey in afar dekadeed oo kumida soomaaliya dowladda etoobiya iyo dayactirka samayta si etoobiya dekedoogasay yaan adeegsata barnaamijkii dhegaystayaal weli la dareertaan qaramada midoobay welibayay ka eedeystay ciidamada eritereya macaluulo ku jarta gobolka tigrey waqooyiga ethoobiya bartamihii kun sagaal boqol iyo siyeetonkii weliba markaasay ka dhowaday macaluul daran kureed is kureed dagaalo ku dhiyi dal kureed dagaalo ku dhiya gobolkaas dagaaladaasay weliba saameyna dad badan oo shacaba oo meelasay ku nool haddaba mar kale macluul ku jarta gobolkaas weliba sarkaal sare oo ku tirsan qaramada midoobay ka tilmaamay in macaluulasay ee tito ka qasabaasi dadka deegaanka in iyo bugtaalan in ku badan soddon iyo shan kun oo qofood ku dhowaad lix milyan oo tigrey ah iyo weliba markaasi ha wajahday nolol xumo ee dondoran saasayna weliba laka sheegay xogihagudbida qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka caalamiga khamiisi lahadhaafi weliba wakaaladda wararka royters iyo wariiday xaaladda dhabta ee gobolkaas iyo xaaladiis haddii wallunka jawaabna dhibaatada iyo ku dhalada korta ku dhowaad laba milyan laba milyan oo kale laba milyan oo qofood oo kale iyo weliba markaasi laha ku waramahaya in xaaladii saamaya hayta laakiin etoobiya weli dadkaasay weliba la tilmaamay in xaaladiyo iyo ankawar hayna qaar kumida ereyada qaar kumida ereyada ankaadadkaay ee hajiidadii qaramada midoobay weliba xaaladda dadkaasay iyo sida markaasay onka jawaabahayaan weliba la sheegay in gobolkaas xaaladun in isbedela weliba laka eeda inay in tigrey in eritereya ku qeyb galay wargeyska warge waraysi isusihii sarkaal ku tirsan qaramada midooye royters khamiisi lahadhaafi weliba uuse sheegay in askari eriteryaange iyo dagaalyahano ku tirsan gudaha iyo dadka deegaanka ka dhibaatayhayaan in raashinkiyo helaan weliba uus eray raashinka adeegsishay weliba lan isticmaalay qaab hub oo kala dagaalkii bili novembar ka dhamari gobolkaas ciidamada federaalka ethoobiya iyo jabhadda xureynta tigrey t b l f weliba ku bugtaalay in ku badan laba milyan oo qofood oo dagaaladaasay saameyn kuwalati dagaaladaas inti dareereen weliba ku qeyb galay gobolada amxaarada iyo tigrey etoobiya iyo dagaaladaasay weliba markaasay dowladda etoobiya gaar ahaan ra-iisul wasaare abiy axmed iyo eedeyn iyo eedeyn kulul kulu kulmi markii weerarka noocaasay qaadi barnaamijkii dhegaystayaal welila dareertaan may sababay in reerdandhiyow ku kooya doorashada deegaanka soomaalida etoobiya weliba reerdandhiyow ku kooya doorashadii la filaaye in gobolka soomaalida etoobiya guud ahaan doorashan dareeraan kuree doorashadii guud ee dalkaasay weliba lahaku waramahaye in doorashadii reerdantandhidiya sabab hayti kureed dhinaga iyo dadka deegaanka iyo madaxdiiya oo weli xoogan saarna in doorasho kudhiyada deegaanadiyo waa hagaag dhegaystayaal weliba intaha ka gabagabeynaya guud ahaan barnaamijkii xog waran oo aysan kula dareertan idaacadda raadiyo baydhaba barnaamijkan oo rogaal celise weliba reedan dheegasana haddii alleedama oo ka saacadda markii eeta afarta saac iyo barkahamiinama barnaamijkan oo duuban weliba saasaata u reedanka dhegaysado kortana websaytka idaacadda w w radio baydhaba dot net